bilow ayaanu ku jirnaa marka marka ugu horeysa de waxa weeye in kulama- ina- inaanu abaabulno kulamadii ugu horreeyey baarlamaanku uu qabsan lahaa guddi hoosaadkada in lasoo sameeyo baarlamaanku eh, iyo xeer hoosaadka baarlamaanku ugu shaqeynaa marka hadda wax waqti marxaladda ugu horeysa waxa weye waa waa marxalad aan ku mashquulayna inaan si fiican dhidibada ugu sii caadno baarlamaankii marka kadibna marka wixii kale oo eh, sharci dejintii iyo la eh, la socodkii waxyaabihii xukuumadda waxqabadkeedii iyo talo iyo tusaalooyin iyo xukuumadda la shaqaynteedana marka inay noogu soo xigto laakiin waqti ugu horeysa waxaan xoogga saaraynaa qaadka horta baarlamaanka aan u xoojin lahayn dhismihiisii doorasho